عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل هذا kani baabu bayaani caqdi shaydaani wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay shaydaanka guntintiisa uu guntayo calaa kaafiyati ra'si madaxa xaggiisa dambe ama intaa qadaadka iyo wamu'akharu ra's uu gunto dee cuqad iyo guntooy adu uu ku guntayo isagu idaa lam yusalli haddii aanu tukan shakhsigu bileyli habeenkii oo ruuxu haddaanu salaadii habeennimo tukan shaydaanka ayaa cuqada iyo guntimo saddex ayuu ku guntayaa sida xadiidka inoogu soo socda xaggiisaa dambuu kuba guntayaa haddii uu markaa kacuu salaadii u kacana waxaase oo uu tukadana way ka wada furfurmayaan haddii aan dee saa waagu ugu bariyana waan arki doonaa xaaladiisu say noqonaysee baaqi bay ku noqonayaan waxyaalaha uu ku guntay shaydaanku iyo ahartii iyo wixii kaba dhalanayay xadiidkaana inooguba iman wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdullaahi bnu yuusufa qaala akhbarana maliku can abi الzinaadi can alacraji can abi hurayrata radia allahu canh kolley sanadka abuzinaad can alacraj can abi hurayra abu hurayra asaanidiisa waa kuwooda ugu heer sarreeya ama ugu sixo badan ayuu kaba mid yahay waana dadee inoo horeeyo asaxul asaaniidna waa sanad lagu tiriyey marka asaaniidda abu hurayre la eego abuzinaadna kolay waaba la qabaabay ahaydba cabdullaahi ibnu dakwaan acrajna cabduraxmaan ibnu hurmus oo dee waa dad aynu soo maray oo dee waa kuwa rijaasha saxiixa kuwooda uguba heer sarreeya xagga xifdi iyo dabdi kaba mid ah wuxuu yihi abu hurayra ana rasuula llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay qaala wuxuu yidhi yacqidu uu guntayaa ashaydaanu shaydaanku calaa kaafiyati ra'si axadikum axadkiin iyo ruuxa idinka idinka mida madaxiisa xaggiisa dambe iyo qadaadkiisa ayuu kuba guntayaa cuqad idaa huwa naama idaa huwa naama marka uu seexdo shakhsigu ama axadkaasi halaata cuqadin saddex guntimo ayuu ku guntayaa yadribu waanu garaacayaaoo adu waa gacantiisu ku dhufanayaa la dhacayaa waa xejin iyo adkayn wixii uu guntay uu sii adkaynayuu sii sugayo uun calaa makaani kulli cuqdatin cuqdo kastaba meesheeda iyo makaankeeda ayuu gacantiisa ayuu la dhacayaaoo ku adkaynayaa uu ku xejinayaa waxa weeyaanuun waa taakiid iyo ixkaaman laha adkayn uu guntintii adkaynaya iyo isagoo adu sii sugaya qaa'ilan xaaliya isagoo ku qowlaya hadalkana raacaya calayka ay baaqin calayka waxaa weli hadhsan oo laylun habeen tawiilun dheer ee farqud iska seexo macnaha hurdada inuu ka kaco u diidayaa wuu wahsi gelinayaa wuxuu ku adkaynayaa jiifkaas isagoo leh wixii guntadii dee cuqdadii uu guntayna isagoo gacantiisa ku sii adkaynaya weli habeenkii waa dambeeyaayoo in badan baa habeenkii ka hadhe iska seexo taasuu odhanaya calayka leylun tawiilun kolley bukhaari riwaayaadkiisa oo dhan guud ahaan waa san muslim iyaba ay dhacday calayka leylan tawiilan oo markaa iqir ahaan ay noqoto waxaad laasimtaa habeen dheer ama tan dee ama baaqin calayka aan idhaahno ama baqiya calaykoo ficlaan qadar leh waa tan oo iyadu waa marfuuco tan baani horraysiiyaane macnaa waxaa hadhay oo weli dambeeya habeen dheer habeenkii intiisii in badani way hadhay weli ma dhowa waqtigii dee waa berigii ee far qudseexuu odhanaya fain istayqada hadduu tooso shaksigu ama axadkaasi rag ama ha noqdo ama dumar fadakara allaha ilaahay uu xuso inxallat waxaa furmaysa cuqdatun guntin baa furmaysa oo hadduu kaco ruux oo uu ilaahay xuso kolley dikriga halkana waa mudlaq oo wax qaydo halkan xadiidka inooguma sugani ma jirto marka dikrigii dee hadduu tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil la yimaado ama dikri kale waxa weeye dee dikrigii waaba cuqdadii ama guntintiibaa kaba furmaysa laakiin waxaa inoo dambeeya haddii aan la idhaaho oo cashirkan ka dambeeya inooguba iman doona bal dikri gaaroo maksuusa fadliga uu leeyahay ruuxu habeenkii markaa uu soo baraarugo ama uu soo tooso hadduu yidhaaho dee kaas baana dee waxa weeyaan adkaartii lalaba imanayo kaba mide laakiin muhimku hadduu rabbigii xuso qur-aan uu aqriyo ha noqoto dikri kaluu laba yimi haba noqotee haddii uu bal matalan kaasna waa inoo dambeeyaayo baab adigu waa casharka ka dambeeya un bilowyadiisu insha allahu tacaala inooguba iman doonaa waxa weeyaan haddii ilaahay uu xuso inxallat waxaa furmaysa cuqdatun guntin fa in tawada arrinku haddii uu dee intuu ilaahay xuso uu iskaga noqdou jiifsado uun oonu weyse iyo salaad laba iman weli waxbaa baaqi ku ah oo dee guntin unbaa ka furantay hadduu weysaysto u kaco inxallat waxaa furmaysa cuqdatun guntin kalaa furmaysa fa in sallaa hadduu tukadona oo uu salaad tukadona inxallat waxaa furmi cuqdatun kolle mati ahaan saasa ay taalla oo dee waa cuqdadii dambe u dambeysay uun waa cuqdadii saddexaad uun taas baa furmaysa weeye waxaana uu imaamka shaarixi xaafid ibnu xajar soo naqlinaya bukhaari marka la eego riwaayaadkiisa waa su isagu kaba cabiray riwaayaadkiisa uu kaba cabiray inay lafdiga kuba yimi uu ahaa halkan ta ugu dambaysaa inay jamac tahay waatuu ka cabiro xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaalayo waxaaba taalla isagu matniga uu sharxanayo inxalla cuqaduhu bilafdi jamci bikayri ikhtilaafin fi lbukhaari walow dee aymo kale iyo ruwaadiyaad kale uu soo naqlinayo laakiin dee bal haddii aan ifraadka ku daysanana waxaan kuba fasiraynaa uun waa dee cuqdadii ugu dambeysay way furmayaan saddexii markaa way wada furmeen haddii la idhaha inxallat cuqaduhu waa guntimihii baa wada furmayana dee waa bimajmuuci hadihi alumuur weysadii iyo dikrigii oo markaa dee wixii baaqi ahaana mid kale ahayde halkaasay dhammaanba ay kaga wada furfurmayaan fa asbaxa markaa wuxuu ahaanayaa waa beriisanayaa maye nashiidan ruux nashaadaysan oo wax wahsiye wax cajzi oo isagaa dee jira aanu jirin oo dayiba nafsi naftiisi ay dee furfuran tahay farxaan tahay fiican tahay oo aathaar dee kasal iyo aathaar waxyaalo kale kama muuqdaane bal taasi ku waaberiisan wailaa oo uu waaberiisto wailaa oo bacnaa waxa weeye anuu umuuraha laba imanba waan u jeedaa oo dikrigaa iyo weysadaa iyo salaadaasoo wuxuu la yimi ma jirtee hurdadiibaasi uu ku dhammaystay asbaxa uu waa beriisanayaa khabiida nafs xaal uu yahay isagoo naftiisa ay xun tahay oo dee waxaan khayrkan dhaafay iyo wanaaggan dhaafay iyo waxaan uu ku xidhxidhay shaydaankii oo isagii baaqi ku ah ayay naftiisiiba laba xun tahay oo kaslaana wahsanaya taas buu isagii waxa weeya baa beriisanaya xadiidka dee laqbadan israaciyey kollay shaarixuna oo xoogaa baabu kita xadiidka uu ku yar dheeraaday sharaxa wuxuun baan ka yar qabqabanaya si casharku inooguma socdo taas kolle dee aan laqbadii aan dhammaysanay xaggii laqbadii umuuraha halkan jirana waxa weeye aimada qaarkoodna ay halkan yidhaaheen tarjamada sheekh haddaan eegno baabu caqdi shaydaani calaa kaafiyati raasi idaa lam yusalli billeyl iyo xadiidka yacqidu shaydaanu calaa kaafiyati raasi axadikum idaa huwa naama halaaa cuqad ayay leeyihin waaba dee way kala duwan yihiin oo daahirka xadiidku muxuu leeyahy horta ba marka dambe ha ka furfurmeene ruux ka soo seexda arrinkani waa ku imanaya ruux kasta oo dee waa kan weliba lafdigan dee cumuumka faa'iideynaya waa kan ah litacmiim fi lmukhadabiina waman fi macnaahum in ruux kastoo seexdaba horta shaydaankii waxaan waa ku xidhxidhayaa waa guntayaa laakiin kii isagu dee dikri ilaahay iyo intuu toosay la yimi weyse iyo salaadna way ka wada furfurmayaan kii kalena baaqi buu ku noqonayaa laakiin taasi waa xadiidku suu keenayo amaa tarjamadu idaa lam yusalli bileyl haddii ruuxii aan tukan ayaa caqdigan iyo guntintani kuba imanaysa taas baa laftiga tarjamadu yahay marka ibnu rushayd imaam la yidhaah dee waa barhkood umuur ay muujiyeen oo dee had iyo goor xaafidna waxyaala kaba soo naqliyo horena aan ka soo hadalay cidda uu yahay iyo waxaan bal meeshan oo waxaan leenahay taraajimta bukhaari buu sharax ku leeyahay waa taraajimta bukhaari kolley ma dhammayn kitaabka dee waxaan filayaana inama soo gaadhin oo kutubtan taraajimtiisa sharaxda ee imika la hayo haddaanu makhduud ahayn horta kama warhayno wax la madbaceeyeyba ama taase laakiin xaafid ibnu xajarle in badan buu dee umuuraha kaba soo naqliyaa ee ibnu rushayd baa isagu wuxuu leeyahy bukhaari muraadkiisa kuma fasiraya halkan in laba idhaaho baabu caqdi shaydaani baabu baqaa'i caqdi shaydaani calaa kaafiyati raasi idaa lam yusalli bileyl waa si bal lafdiga xadiidka ama xadiidku wuxuu daahirahaan keenaya iyo tani isuma waafaqdo markaa macnuu laba idhaaho wuxuu u baabaysan yahay shaydaanka guntintiisii inay baaqi noqonayso ruuxa qadaadkiisa ama madaxiisa xaggaa dambe haddaanu habeenkii tukan ee hadduu tukado way kadee ka baaba'aysaa way ka furfurmaysaa haddii aanu tukan bal taasba weeye in waa taas waa mid ixtimaal kaleo halkan xaafid ibnu xajar isagu halkan isagoo umuurano kuba xoogeynaya le waxaaba suurtagala salaadan idaa lam yusalli bileyl dan anfiyay imaka haddaanu tukan inaanay dee salaatuleylkii imaka halkan ahayne maqsuudku uu yahay salaadii cishaayo ruuxu markaa hadduu salaadii cishaayo dee horteed seexdo uu kaba seexdo tana kuba imanaysa oo idaa lam yusalli markaa lagaba dhigo salaadii cishaayo ruuxii aan tukan ama ka seexday bal marka hore shaydaankii inuu ficilkan kuba samaynayo oo uusan u xidhxidhayo ama waxyaala uguba guntayo kolley taasna waxaa ixtimaalkaa keenay oo kale oo imika halkan xadiid baa jira kolley muslim iyo kuba sugan oo rasuulka ilaahay yihi ruuxa salaada cishaayo jamaaco ku tukada kaman kaana kaman qaama nisfa leyl habeenka barhkii nin tukaday oo kale ayuu noqonaya oo markaa ninkii yaanu habeenkii wada tukaninbe bal calaqal habeenka qiyaamkiisii barhkii ayaaba markaa xasilaya oo ruuxii dee bal markaa cishaayo tukaday in habeen salaad jamaaco ku tukaday weya xadiidku in markaa tukaday jamaaco ku tukaday nin habeenkii wax kaba tukaday buu noqonayaayo markaa umuurahan uu kaba badbaado san buu markaa ujeedadiisu ay tao markaa tan isagoo in tan leebal bal waxa weeye un haddaba in xadiidku taa uu inoo faa'iideynaya bal waa tarjamadan iyo isla doonashadan in la islaba doontee waxaa xadiidka inoogu sugan sheekh kastoo markaa uu seexanayo inuu horta arrinkani kuba imanayo shaydaanku uu ficilkan laba imanayo allahuma dee rasuulka ilaahay ambiyadii salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhim iyagu maxfuudiin bay shaydaan kaba ahaayno kolley iyagu way kaba baxayaan waxaana mar dambe inoo iman doonto kolley kitaabulwakaala xadiida shaydaanku ruuxa aayad kursi markaa uu aqrisanayo markaa uu seexanayo aqriya in shaydaankii laga xafidayo xataa yusbax kolley markaa taasna waxaabaa ah in cumuumka xadiidkan lagaba soo reebo oo ee xadiidka kalena waa jiraayo ruuxa shaydaanba in laga ilaalinayo laga xafidayo ilaa kowaa beriisanayo bal xadiidkaas imika kan cumuumkiisa aan kaa kuba khaas yeelo ka inoo dambeeya kitaabka isaguna kuba iman doona bal waxa weeye laakiin kuwaa bal inaha laga soo reebay mooye horta ruuxii taasaa kuba imanaya wuxuu kaga furfurmayaa un isagoo kaco salaad u kaca haba yaraata waxa uu tukanayay weysaysta oo dikriga laba yimaada xagga caqdiganna waxaan dee majaaziya waxyaa lagu xambaarnaa ma jirto rasuulka ilaahay waa sheegay kol haddii ayna waxa weeyaan dee inagii haddaanu inoo muuqana asaadiq almasduuq baa kaba waramay oo markaa wuxuu noqonayaa un caqdi xaqiiqiya oo sida kuwaa sawaaxirta ihi waxyaalaha intay gunguntaan ay dee min shari nafaathaati fi lcuqad oo kale ay wax ku aqriyayaane hadhow dhici karta taathiir inuu ku yeesho ciddii masxuurka ahayd jaanibkaasoo kale inuu yahayba taasunbay noqonaysaaye ee waxa weeye xadiidka ruuxaas waxa weeye aan waa taasaa xaaladiisu tahay xagga marka la eego asbaxa khabiin maalan dayiba nafsi lafdigan dee asbaxa nashiidan dayiba nafsina kolley dee nashaadadaa waxaa keenaya waxaan ilaahay waafajiye ee daaco ah ajriga iyo thawaabka iyo cuqadii shaydaanka oo kaba suushay ayaa taa keenaysa walow dee bacd alculamaa san xaafidii ay leeyihin waaba suurtagal iyadoo ruuxu aanu taa umuuraha dareensanaynba khaasiyo ilaahay yeelay salaada habeennimo oo ruuxii tukada inuu waxyaalahan laba kulmayo ah kii kalena dee markii uu ama khayrkii iyo waxyaalaha aan laba waafajinaynu laba imane tahbiidkaa shaydaan kuba yimina xaaladiisu tan bay noqonaysaa rasuulka ilaahay uusan kuba fasiray u yidhi asbaxa khabiia nafsi kaslana bal iyadoo kolley aa eegan doontaan sharaxaya waxyaalaha kuba soo arooray umuuro waxooga ayana oo uu tambiihaadana sheekhu uu dhigto aada u muhim oo qolooyinkiina fatxi bal a eegan doontaan oo taas casharka si u socda waan iskaba daynayaa bar arrin kale ayar jiroo ishkaal oo xadiidka kuba yimi oo ah wailaa asbaxa khabiisa nafsi kaslaana waxa weeye ishkaalkaasna rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh laa yaquulanna axadukum khabisat nafsi axad idinka idinka midi yaanu odhanin isagoo naftiisii wax ka sheegaya ama dee aan ka raalli ahayn sayta iyo waxyaalo naftaydii way xumaatay khabus cibaarada ayaanu isticmaalin oo naftiisa aanu isticmaalin waa xadiida saxiixa bal taasba weeyo kolley kitaabkana waa kuba iman doonaa laakiin qaybihiisa dambe halkanna waa kan isagii laba yidhi lagu sifeeyey tana inuu isagoo khabiia nafsi kaslaana khabiia nafsi kaslaana ayuu waamig uu baryayaaba kol haddii dee ruuxii loo diiday naftiisa waxaan inuu isagu isu tiiriyo la yidhi ha odhanin khabisat nafsi in cid kale ay kuba sifayso la yidhaaho ruuxaasi waaba khabiis ama khabiisu nafsina kolley nahyigii waaba keenaya waa halkan wejga ishkaalku oo laleeyahy labadii xadiid iskhilaafaa kuba sugane laakiin sayde aimada qaarkood ay halkan kuba fasiraan waa ruuxu markuu naftiisa kaba hadlayo inuu taa yidhaaho ayaa tan nahyigu yahay ama haddii wasfi madmuum oo uu kuba sifoobay tanfiirkii iyo digniin layskaba dhigayo iyo in layskaba eryayo bal maalan taas hab in laba yidhaaho de iminka khubsigana fasaad diineed buu keenayaaye bal markaa loguma sifeeyo oo waa tanfiir iyo taxdiir wasfiga madmuumka ah waana cid kale ayaaba tilmaantay waa iyada xadiidka kale tay kuba xambaareenoo bal taas buu markaa yahay waxa weeyaan haddii wasfiga in laguba sifeeyo wax keenayo oo sida tanfiir sifadaas uu dee isagii madmuumkee uu leeyahay layskaba eryaya iyo layskaba digaya ay tahay bal taasi waa xadiidkaa kaleto kuba xambaarayay tanna waa shaksiga inuu isagu iskuba sifeeyo nahyigii isaga kuba yimi weye bal xadiidka inahan kagaba gaabsanayna haas weeye xadaanaa mu'amalu bnu hishaamin qaala xadaanaa ismaaciilu قال xدثنا عوف قال xدثنا أbو رجاء قال xدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا xadiidku waa xadiid aada u dheer oo in yar buu kaba soo qaatay rijaashana dee intooda badanna waa dad aan soo aragnay kuwa qaarkood haddaynaan hore u soo aragna saa mu'amal waaba suurtagale in soo aragna waa suurtagale waa dibbay nooguba iman doonaan cawfkana kolley kitaabu salaad baa bilowgiisii ama may ahin bilowgii intaan dhammaan intaan bilowgiisa horteeduun xadiid ahaay oo dheeraa cimraan ibnu xusein iyo ayaynu kuba soo aragno cawful caraabi abuurajana waa nin cudaarid laba yidhaaho isaguna taabici ahaa oo taabici weyn ahaa bal markaa xadiidkani isagoo dheer buu janaa-is inoogu imanayaa in xaggan salaada ku tacalluqsan buu sheekhu kaba soo goosuu inooga soo qaaday oo wuxuu yidhi can samurata bni jundubin radi allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala fi ru'ya waa can nabiyi sala allahu alay slam fi ru'ya waa fii shani ru'ya weeye waa ru'yo shanigeed waa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wax la tusayba weeye oo waxa weeyaan wax la tusayba weeyaan bay ahayd manaam dheer bay ahayd waxyaalo kala duwan buu kulansaday laakiin waa inoo dambeeyaaye waa markii dambe loo fasirayay wixii laguba yidhi inta umuuro kala duwan la tusay manaam lagu tusay aburajana waa cudaaridii laakiin magaciisu cimraan ibnu milxam waa sayn soo mareen wuxuu yihi qaala ama aladii kii yutlaqu la burburinayay ra'suu madaxiisa bilxajari dhagax fa inahu isagu yaakhudu lqur'aana wuxuu qaatay oo nin uu ahaa nin qaatay bartay ilaahay barayba alqur'aana fayarfiduhu markaas ama fayarfiduhu hadday idin xarakaysantahay labada wejba waa ficilku aa ku bannaan yahay markaasuu ka tegayaa weeye qur-aankiibuu faraha ka qaadayaa aqrintiisii iyo balku dhaqankiisiiba wayanaamu waa seexanayaayoo cani salaati salaadii almaktuubati oo ninkaasi wuxuu aa nin qur-aankii bartay ka tegay markaa qur-aankii oo faraha ka qaaday salaadii faradka aydna kaba seexday macnaha waxay ahayd rasuulka ilaahay baa la mariyey nin jiifa oo nin kalena uu dul taagayuu dhagax weyla dul taagayuu madaxa kaga sii daynayo madaxii burburayo dhagaxii baa wilaanwilanayo oo markaas markaa inta uu dhagaxii kusii socduu dib u soo qaadanaya magaxii madaxii sidii hore lagu soo celinaya waa ciqaab haddana waa ku dhufanaya xaaladaasoo kale ayaa ruuxaasi kuba jiray waa nooc cadaab qabri markaas baa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh markii dambe loo fasiraya la yihi ruuxa madaxiisiisaa loo gelaya madaxiisa dhagaxa lagu burburinayay waa nin qur-aankii bartay oo qur-aankii aqri'i waayey ku camalfali waayey salaadii faradka aydna kaba seexday kaas baa xaaladiisu ay taa tahay xadiidku marka la eego baabu caqdi shaydaani wax caqdi shaydaani inooguma sugna ee waxaaba wey halkan ay leeyihiin bukhaari isagoo markaa aan nidhi idaa lam yusalli bileyl baaba waxa suurtagalay inuu uga jeedo waa salaadii habeennimee salaadii mee salaadii cishaaiyo salaadii sunna ahayd inaanay ahayna salaatuleylkii iyo halkanna xataa xadiidka duruqdiisa qaarkood baa wayanaamu cani salaati kuba timee waa kan cani salaati almaktuuba raacdayoo waaba isagoo iskuba fasirayo dee waciidka wixii laguba mutay cadaabkan uu kuba mutay may ahayn salaad habeennimo waajib ku ahay inuu kaba seexday waa salaaddii faradkayd xadiidkuna taasuu sariix kuba yahay waaba salaadii oo faradkayd uu kaba seexdo oonu tukan marka waa iyadoo kaa horena uu isagu taa kuba xambaarayo kol haddii waa kii aynu soo marray salaatuleylkuna inaanay waajibba ahayne ruuxan dee lagu sifaynayo in khufti nafsi jirto ama shaydaankuba uu ku yeelanayo tasarufka intan la egi iyo tasalludka intan la egi inuu yahay kii salaada kaba tegay waa marka la eego un walow dee xadiidka isaguba naftiisu abwaab salaati leyl kuba soo arooriyey aimada kalena ay salaadii habeennimo taa kuba xambaareen laakiin kan isaga waa xadiid dheero inoo iman doona ee wuxuu laakiin cadaabkan iyo ku mutaytan inuu yahay uun salaadii habeennimo oo salaadii faradkahayd baan ujeedaa oo ruuxani uu kaba seexday oo bal maalan dee alcishaaba isagaa yar laftigan seexashadiiyo waxyaalahaasba laayiqo hadduu xataa inihii kala tukado cishaayiga dhaafayo hurdo ay kuba dhaafayso dee cadaabkan iyo tanbuu mudanaya tarjamo kaleo kolley ku dhow wuxuu yihi musanifku raximah llahu tacaala baabun idaa naama hadduu seexdo walam yusalli aanu tukan baalo shaydaanu shaydaankii uu kaajayaa fii udunihi dhegtiisuu ku kaajaya oo ruuxii waa seexday mabuu tukan shaydaankiibaa wuxuu noqonayaa dhegtiisa ayuu kuba kaajaya xagga tarjamada ruwaadda bukhaari barhkood baa san tarjamadooda ay ahayd barhna waxay ahayd baabun haddii baabun la yidhaahna markaa wuxuu noqonayaa fasalkii hore kaba mid ah oo dee kii hore calaaqa laba le saynu soo marray haddii baab aan wax raacsani jirin inuu macnihiisu yahay fasalkii hore kaba mida taasoo meelo kala duwanna bukhaari dhacda bal xadiidka tanna waa arrin kale oo in salaadii oo ruuxoo dee bal wuxuun yeeshaa in haba koobnaadee salaada habeennimo oo aan dee saas in yeesha boorin laguma boorinayo bal inuu wardi ama dee taas yeesha iyo taxriid jaanibkaasa ka tegeeda laga tagaana waxyaalihii kaba dhalanaya intani ay kaba mid tahay oo adugu aa taxdiir iyo tanfiir bal matalan iyadoo salaadii aan laba tukan salaadii habeennimo layska lagaga tago layska markaa layskana sajrinayo gees kalena laysku boorinayo bal jaanibka in loo ihtimaamo taas bay too sheekhsu hadduu seexdo unu tukan shaydaanka dhegtiisa kuba kaajaya xadiidka laftigiisii weeyo halkan xadaثna msdd qal xadaثna abulaxosi qal xadaثna mansuur can abi waa'ili can cabdillaahi qaala anahu qaal wuxuu yihi cabdullaahi bni mascuud weeye ablaxosna waa salaam ibnu salayma horeynuu soo maray qaala wuxuu idhi dukira waxaa la sheegay oo la hadal qaaday oo la sheegay la xusay cinda nebiyi sala allahu calayhi wasalam rajulu nin ninbaa lasoo qaaday faqiila waxaa la yidhi maa zaala kamuu suulin naa'iman inuu yahay mid hurda xataa asbaxa ilaa waagii u bariyey hordaba kama kicin siduu u jiifay unbaa waagu u beriyey maa qaama waa tafsiir halkii horeay tafsiir u tahay maa qaama maba kicinoo ila salaati salaaddii uma kicin salaadba umuu kicin faqaala rasuulki ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaala shaydaanu shaydaankiibaa ku kaajay fii udunih taas baa keentay inuu kici waayo inuu dee waxa weeye hurdadii ay laba tagto in waxa weeyaan dee uu jiifkii macaansado taas baa keento shaydaankii baaba dee cusleeyey oo dhegta ayuu kaga kaajay shaydaankii qaala shaydaanu fii udunih taas buu yidhi bal xadiidkaa hore haddaan nidhi salaadaasi ma salaad farada ruuxii kaba tegayba taas xaaladiisu tahay mise waa mid kale khaasatan xadiidka abu hureyre inoo horeeyey kan horta daahirkiisu muxuu keenayaa ma laftigiisuu sariix ku yahay ruuxa si u hurday waagii uu baryaan salaad uma kicin inuu shaydaanku dee haddaynu hore u soo marray inuu qadaadkiisa wax ku guntayuu isagu yahay kan tahbiitinaye wahsiga iyo cajsiga ku ridaya ilaa waagu sidaa uguba bariyo ficil kale oo shaydaan leeyahay oo kuba imanayo ah inuu shaydaankii dhegta kaga kaajayo dhegta dee shaydaankuna waxbuu cunaa waxna waa cunaa waxbuu cunaa waxna waa cabbaa oo dee hadduu wax cuna wax cabbo kaadina waa leeyahay oo taasi waxa imaka la qariibsado maaha haddii aathaar ka muuqata aanay jirinna dee inagii waxa weeye waa kan isagiiba maba arkayno aathaartii taasna haddaanay inoo muuqan waxa aathaartii ay noqonaysaa muuqanaysa in waa kicitaan la-aantan aan salaadba loo kicina salaaddii lagababa seexdo oo bal matalan taasba weeye waaba shay xaqiiqadiisiiyo waxa dee maanico taa ku sugan ma jirto kol hadduu wax cabayo wax cunayo inuu kaadina yeesho bal taasi wax diidayaa ma jirto way jiraan bacdigood kuwa xambaaray macnuhu inuu yahay shaydaankiiba dhegtiisii awday oo inuu maqlo wax keenaya inuu baraarugo oo uu kaco salaadiiba ayuu kaba hor joogsadayoo macnuhu taasba weeye oo bal waxa weeyaan waxaa keenay inuu baraarugi waayo toosi waayo kaba seexdo taas barhkood kuba xambaarayna waa jiraan bal horta waxa weeye waxa dee laakiin daahirkiisa in lagu xambaaray inoo diidaya ma jirto rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qowlkiisii weeye laakiin salaadani maa qaama ila asalaat ashani majinsi baa looga jeedaa waa salaad dhammaanteed oo hadday dee farad ahayd iyo hadday sunno ahaydba idna salaad umabuu kicin oo markaas taas mishe ashani waaba dee salaadii imika waa cahdiya oo abwaabtan aan ku jirnaana waxay tilmaamaysaa waa salaad habeennimo iye markaa maqsuudku uu noqdo maa qaama ila salaati oo xataa salaaddii kaleydee faradkahayd hadduu tukaday salaatuleyl baanu uba kicin oo dee salaatuleylna waa taas waqti ay waajib ahaydna waa jirtaa bacda taabiciin iyagu wujuub kuba tegay qadar kooba koobnaadeenoo waa jiraan inta lagalaba imanaya walow qowlkooda shuduuda laguma tirinayo oo dee naskigii aynu soo marray uu jiro laakiin iyadaa salaada uguba fadli badan farad markaa dabadeedba weeye waana salaad aada iyo aada u weynoo fadligeed iyo ajarkeeduba uu badan yahay oo bal markaa salaaddii habeennimo ruuxaa bal aan salaaddii habeennimo ina xadi iyo nasiib kuba lahayn dee waxay noqonaysaa waxyaalahana kuba imanaya in waxaa kaloo ixtimaali bas ruuxani dee inay hurdadii intay laba tagtay aanu salaadii oo salaad farada aanu uba kicin waa siday bacdigood kuwa xambaareen oo dee isaga taa horena inka aynu ku soo marray xadiidkii samura lafdigiisii wayanaamu cani salaati almaktuuba iyo tan iyo islaba baab yihiinoo ruuxaa kici waayey ama salaadii ay hurda ay dhaafisay salaadii uba kici waayey ilaa uu kaba baarsao soo ceshaayo oo dhaafay oo kale inay xaaladan iyo waxaanay kuba imanayaan bal waa ixtimaalaad jira waxaana jirta in sheekhu inuu sooba noqolayo cibaaro ويؤيده رواية سفيان هذا عندنا نام عن الفريضة قال له عبارة كتاب كي يتعلى إن رواية كما عبر سفيان رواية ديس هذا هذا عندنا باتال كل شرح بخارينا عمدة القاري وكل هل كم حتى لي حيث قال هذا عندنا نام عن الفريضة أو معنى ما هالرواية ورنية وقول أولي هي oo laftiga xaafidii makaama laftigan sharax asaas kama muuqato walow dabcad kaloon eegayna san ay kuba sugnayd waxaa taale irshaadu saarina hada cabdun naama can alfariida lakiin waxaan leeyahay malaa nooc yar taxriifaa isaga jira ee bal waxaa jirto kolley ibnu xibbaan bay uba tiiriyeen ibnu xibbaanna may ahayn riwaayona may ahayn qowl sufyaan bay ahayd oo markuu xadiidkaa soo dhigtay xadiidka dhigtay ayaa wuxuu yidhi qaala sufyaanu hada cindana yushbihu an yakuuna naama can alfariida oo cibaarada ibnu xibbaan saxiixiisa kuma sugan bal markaa taas bay ahayd kolley cibaarada markaa xaafid ee hada cindanaa riwaaya inay tahay hada cindanaa weliba bayna qowseyn u naama can alfariida la geliyey kolley waa hadal wada socda hada cindanaana waxaa leh sufyaan hadalkiisii saasuu noqonaya oo macnaa leh sufyaan baa yidhi haadaakaasi cindanaa anagu waa saan qabu markaa ujeeda cindadu haddii kale on saas aanan ahayna hadalkii wejiga idinma muuqanayabo ma cadaanayo lama fahmayo waxa looga jeedo waxa weeye sufyaan baa leh arrinkan waa kan laleeyahay rasuulkii ilaahay yidhi baala shaydaanu fii uduni cindanaa wuxuu leey waa saan qabo weeyaan markaa sidaa sufyaan uthawri qabo weeye ee isaga ra'yiguu ahaa waa ruux fariidadii ka seexday ujeeddadu hadduu faradkii tukaday waaba tan aan leena cishaayiga hadduu jamaco ku tukado habeenka barhkii nin tukadoo kale u noqonayo kolley musama salaati leyl way u xasishay subax hadduu kuba darona waabay u wada dhammaanaysaa jamaco iyadna uu kuba daro bal wuxuu leeyahay waciidadani abwaabtana laguma soo arooriye waa dee si ay aamada qaarkood kuba xambaarayaan inay tahay farad laga seexday kaa hore iyo kan dambaba baala shaydaanu fii udunihi bal taasba weeye bal markaa muhimku waxa weeyaan oo xadiidkutu inoo markaa inooguba sugan bal ihtimaamkii dee salaada loo hibhataamayo dee faradki isaga waajibbaabay kuba tahay ka tegiisina waa kan waciid weyni kuba yimi oo kale waa ta aynu sooba maray in salaadii habeennimana ruuxu wixii uu caadaystay inuu kaba tago kolley aathaartii fadligii iyo thawaabkii waa go-ayaa dee bal maalan aathaartaa hore caqdigii shaydaan kaba imanaysayna way xasilaysaa in ruuxuna kolley inuu xadi jaanibkaa ku yeesho uu xun kalaba yimaadaana dee kolley waa sida layskuba boorinayo si uu u noqdo fadliga badan ee halkan kuba yimina ehelkeedu u noqdo dadkii saalixiintaa sifaadkoodii ahayd inay taa tukan jireen waa da'ba saalixiina min qablina ama sifaadkooda ay noo dambaysay ina habeenka intiisa badanba ama ay dee aanay seexan jirin inay salaadi u tukan jireen inuu bal wuxuun kaba yeesho nasiib kuba yeesho taas wey baabu ducaai wasalaati min aakhiri leyl hadaakani baabu ducaai ducada baabkeedii weeye iyo wasalaati salaadii min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa la tukanayay manaa ducadii la ducaysanaya habeenka aakhirkiisa iyo salaada iyadna aakhiri leyl la tukanayo oo walow aan nidhi cishaayiga waxaa ka dambeeyaba salaada la tukadaa salaatuleyl way noqonaysaa ilaa waagu intuu kaba baryayo haddana habeenka gelinkiisa dambe salaadaasi waa salaada waa waqtiga fadliga badan ruuxii aan ka baqanayn hurda inay la tagto rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waaba kan xadiidkuba yidhi ruuxii isagu dee ka baqanaya ama aan rajaynayn inaanu habeenka intiisa hore intiisa dambe kicin habeenka bilowgiisa witrigiisii ha tukado laakiin ninkii isagu rajaynaya ee ama caadi ahaan ama cidtoosta ama si uun inuu habeenka aakhirkiisa kaco habeenka aakhirkiisii ha tukado fa ina salaata leyli salaata aakhiri leyli mashhuuda salaada aakhirka habeenka la tukada waa mid la xaadirayo oo taas baa rasuulka ilaahi kaba cabiray marka in salaadii guud ruuxuu bal maalan haba noqdo intaan u seexan hadduu witri tukado ama salaad tukado nin xadigiisii habeennimo waxaweyn salaada habeennimo qaatay oo kaba qayb galay haba noqdee laakiin haddana duco markay noqoto iyo salaad markay noqotoba waqtiga habeenka aakhirkiisa ayaa si fadli badan mudan ee waxyaalaha keenaya fadligaasna waabata baabka inooguba iman doonto bal taas buu baabkeediiya baabu ducaayi baabu fadli ducaayi wasalaati min aakhiri leyl waa fadliga ducadu ay leedahay iyo salaada habeenka aakhirkii waqaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yihi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun kaanuu waxay ahaayeen waa dadkii muttaqiinta ahaa ee dee aayaddan tii kaba horreysay kuba sugnaa ee ilaahay sheegay subxaana wa tacaala in ma-aalkoodu yahay fii jannaatin wacuyuun oo wixii ilaahay subxaana wa tacaala siiyeyna ay ku raaxaysanayaan waa sifaadkii ay kuba muteen halkaa ilaahay fadligiisiiyo naxariistii weeye laakiin waa asbaabihii kaanuu waxayan qaliilan in yaroo min alleyli habeenka kaba mid ah maa yahjacuuna kolley maadu zaa'idaba weeye haddaynaan kaba dhigin waxa weeye maada dee masdariya aan lagaba dhigin in waxa weeye oo dee hujuucoodii haddaba in yaroo habeenka kaba mida kuwa seexday ahayd macnaa habeenka intiisa badan salaad bay tukanayeen ilaahay subxaanah wa tacaala bay dikrigiisa iyo baryadiisa iyo salaad bay ku soo jeedayeen marka wax yaroo habeenka kaba mida ayay seexanayeen alhujuucna waa annowmba waa seexashada oo macnaa waxa weeye inta badan way tahajudayaan salaaddii tahajudkay u kacayeen intooda badanna way salaad bay tukanayeen oo habeenka in yaroo kaba miday seexanayeen wa bilasxaari hum yastakfiruun waaba ducadii waqtiyadaa suxuurta waqtiyadaa waaga berigiisu dhow yahayna hum iyagu yastakfiruuna ilaah bay dembi dhaaf weydiisanayeenoo waa sifaadkoodii bay taasi kaba mid ahayd istikfaartiina waa nooc ducadii kaba mida baryadii ilaahay kaba mida haddaba habeenka aakhirkiisana waxaabay laba iyagoo hadda habeenkii oo dhan tukanayay daaco ku jiray lahw iyo xumaan kumay jirin hurdo iyo taas iyo qaflo kale kumay jirin iyagoo daacadaa kuma jiray oo badsanayay ayaa haddana maxaa jirtay uma muuqanayo camalkoodan ay laba imanayaan markaas ilaahay baabay dembi dhaaf weydiisanayeenoo waqtiyadaa suxuurti ducadii iyo asalaat min aakhirleyl intaba way noogu sugan tahay aayadda oo dee baabka tarjamadiisa ahayd xadaثna cabdالlahi bn maslmة can maliki can ibni shihaabi can abi salmةa وabi cabdالlahi اlogr can abi hurayrata radi اllahu canhu ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslama qaal bal xadiidka imaam malik ibnu shihaab buu ka warinaya ibnu shihaabna laba taabici buu ka wada warinaya isna waa taabici waa abu salmata bn cabdiraxmaan ibni cawf iyo ninkan kale ee isaga la socda way siman yihiin labadaba ibnu shihaab baa ka maqlay labadooduna xadiidka abu hureyre ka wada maqleen waa abu cabdillaahi alaqar taasba weeye marka alaqar waxa weeyaan waa laqab iyo naanays suu shaarixu bay noo sheegayo magaciisa ninkan salmaan baa la yidhaha dee kunyadiisana waa tan abu cabdillaahi noo taalo salmaan baa la yidhaha sharaxay kuma sugantahay taasi waana nin reer madiina suu sheekhu raximahu llahu tacaala kaba cabiray adigu waa mawaalidii reer juhayna asalkiisii hore reer asbihaan buu ahaa laakiin markii dambe de waa kaa madiino degayoo waa nin hiqa ah oo taabiciintii dhexe kuwoodii waaweynaa kaba mid ah dabaqadan abu salama iyo in kutubta lixda ana riwaayo ku wada leeyahay waxaa kaloo ruwaada jira nin kaleo alaqaru laba yidhaaho oo isaguna abu hureyre wax ka wariya bal arrinka jiraa waxa weeyaan oo ishtibaaha imanaya xadiidka naftiisa inoo soo socda ayaa uu muslim dariiqiisa ayuu kuba wariyay oo abu hureyre waxbuu kaba wariya alaqar ee waxay ku kala duwan yihiin ninkaa kale alaqar la yidhaaho isaga waa magac alaqar kan waa laqab baan nidhi magaciisa salmaan baa la yidhaah abuu muslimna kunyadiisa weeye in waxa weeye mee waxaan leeyahay waa abuu cabdillaahi kunyadiisa waana nin reer madiinaha kaa kalese kunyadiisana abuu muslim baa la yidhaah waana nin reer kuufo ah oo kuufo markii dambe degay waa isla dabaqo ee laakiin maxay tahay magac kale uu maaha meeshii magac kale arrintiisu waxa weeyaan alaqar waa magaciisii oo magac kale ma laha kunyadiisa abuu muslim laga laakiin maxaa jirta inaga ishtibaah ma jiro oo ninkaa kalena laguma fasirayo bukhaari kitaabkiisa aladabulmufrad buu wax kaga wariyaaye saxiixa wax kagama wariyo muslim iyo asxaabu sunna waa nigaa le muslim baa xadiidka naftiisa kaba wariye muslim iyo asxaabu sunan ilarbac baa waxbay kaba wariyaan ninkaa kale bukhaarina aladabulmufrade laakiin saxiixa ninkaa magaciisu alaqar yahay kunyadiisuna abuu muslim tahay waana nin taabico isna hiqa ah ruwaaddii xadiidka inoo soo socdana kaba mide isaga kitaabkeenna kuma sugno markaa bukhaari ishtibaah ma jiro alaqar hadduu yidhaaho ee waa ninkan magaciisu salmaan yahay kunyadiisuna abuu cabdillaahi ti ninka saxiixa inooguma sugan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi yanzilu wuu soo degayaa rabbunaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala kulla leylatin habeen kastaba ila asamaa'i dunyaa samadan dhow ayuu u soo degayaa xiina yabqaa marka uu hadho thuluthu leyli habeenka thuludkii alaakhiru dambe waa habeenka thuludkiisa dambe waa saddex habeen marka loo qaybiy saddex meelood marka habeenkii loo qaybiyo meel oo bal habeenku hadduu dee labayo toban saacadood noqdo koluu ka yaraadiyo koluu kaba koroonaada waa jirtaa iyadoo dee manaadiqda iyo dhoolka kala duwana kolay aanay isku si ahaynb dee xagga marka la eego fusuusha sanada haddii waaba dee labada iyo wax ka dambeeyay noqonaysaa labada iyo markaa waa markaan idhaahno dee haddii habeenku intaa ka yaryahay uu toban saacadood iyo noqdo kolay uludka uu kaba horeynaya waqtigaas ee habeenka uludkiisa dambe ayuu soo degayaa oo yaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa man yadcuunii yaa i baryaya oo fa astajiiba lahu aan ducadiisa aqbalaa siinta iyo ta-duna tii dalabka ahayd ma aha oo aan ducadiisa iyo baryadiisaa aqbalaa man yas'alunii yaa wixii weydiisanaya oo fa ucdiyahu aan siiyaa wixii weydiisanayay man yastakfirunii yaa dembi dhaaf weydiisanaya oo fa akfira lahu aanu dembi dhaafaa taas baa ilaahay odhanaya subxaana wa tacaala bal horta xadiidka baabkiisii haddaan eegno adducaa wasalaat min aakhiri leyl ruuxa waqtigaa kacay dee salaadna waa tukanayaa aayadda qur-aankaana waa koo sugnaydoo habeenka intiisa badan kolley day soo jeedayeen salaad iyo dee qur-aan aqrin iyo taasay kuba soo jeedeen dee ducadina waaba tanoo salaada oo waa waqtiga nusuulka ilaahay subxaana wa tacaala ducadana ilaahay aqbalayo bal uu isagu odhanayo yaa i baryayo oon ducadiisii aqbala yaa wixii weydiisanayo aan wixii uu doonayay siiyaa yaa dembi dhaaf iga dalbayo oon dembigiisii dhaafaayo markaa ducada fadligeedu waqtiga aakhira leyl ay leedahay iyo salaada waqtigaa la tukadaa horta xadiidka way nooguba suganta waana intii tarjamadu ahayd xadiidkanna kolley xaafid ibnu xajar halkan sharaxiisa uu dheereeyey waxoogaa dabla marka la eego sababtuna waxa weeyaan xadiidkan marka la eego dee bukhaari abu hureyre waxaa la wadaagsaday saxaabo kale oo cali iyo ibnu mascuud iyo cuhmaan ibnu abilcaas iyo camr ibnu cabase iyo qolooyin oo kutub kale kuba sugan abu hureyrena sanadkeena dadkan aynu hayno mooye qolooyin kalena way kaba wariyeen oo kala duwan markaa riwaayaadkaasi waxay isla dheeraayeen ayuu isu wadageynayaa siday caadidistay markuu xadiid aada uba sharxaye riwaayaad kala duwanna uu leeyahay inuu wixii ziyaadaha ay kala lahaayeen meel kuba soo ururiyo waa miisada kitaabkeenan uu leeyahay marka xadiidka uu sharxayo duruq kala duwan leh meeshii uu munaasabsanaydna uu kuba sharxayo bal taasba wey xadiidka macnihiisu waa cad yahay laakiin cibaaradan a yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala kolley waxay kaga mid tahay un waa axaadiidii sifaatka ilaahayna subxaana wa tacaala ee sifaadkiisa iyo afcaashiisa saa daatadiisaba aan wax la wadaagsadaa jirin aanay makhluuqaadka wixii laguba yaqaanay ama dawaata anay uba shabahayn baa sifaadkiisa iyo afcaashiisna waxay shabahayaan aanu jirin horta taas marka waxaana jirto kolley dee kitaabkana horena waatan ugu soo soconay waatan kuba soconayno halkana jumhuurulculamaa sheekhuu kaba soo naqlinayo waxa ay tahay uun markay arrinku uu yahay sifo ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisiaas ah ama isagu ha isku sifeeyo ama rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dad oo dhan ugu aqoon badnaa rabbigii ugu yaqaanay ha kuba sifeeyee dee cid marka la eego ilaahayna isaga isagunbaa cid kastaba dee waxa weeyaan isagaa isagu aqoon badan oo isagaa og xaaladiisa waana kaa dee kaba warramaya dee sifaadkiisii oo cid isaga iska taqaanaa maba jirto dad marka ay noqotona rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aa dad oo dhan ugu macrifo badnaa rabbigii oo cid kaba yaqaana ma jirto markaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala isu sugay oo isu sifeeyey ama rasuulkiisu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba sifeeyey muhimku inaguna waan sugaynaa waanan ku sifaynaynaa markaa laba xaalaa meesha taallo oo ay tahay labaduba dee laba xaaloon toosnayn markaa noqonayso iyadoo sifaadkan la awilo oo waxyaalo kaloo dee markaa intaasoo wejbay kuba awileene laguma awilo oo arrinku uu yahay iyadoo sifadii laba anfiyayo meeshii lagaba saarayo la tacdiilinayo taas waxaana halkan xaafid ibnu xajar soo naqlinaya bal iska daa awjuuda badanee ata'wiil almucayan haddii ta'wiil kaliya la qato ta'wiilka mucayanka inaanu laazim ahayn ama waajib ahayn way isku waafaqsan yihiinba iyo in sifadii laga dhigo sifaadkii makhluuq oo kale oo dee kayfiye loo yeelo ama tashbiih meeshuu yimaado bal markaa waxa ayn tahay sifaadkani wuxuunbuu laba miday imaka waa ficilkiisii nusuulkani ilaahbaa rasuulka ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kuba sifeeyey marka waa wax jira oon sugayno laakiin sugitaanku muxuu noqonayaa waa ihbaatu wujuud laa ihbaatu kayfiya wujuud inuu jiraan sugaynaaye laakiin maaha kayfiyo ama kayfiyaduu noqonayaa taas waxaan ogaan karna maaho dee sifaadka kale ka soo qaad samc iyo basar iyo qudro iyo iraade iyo xataa qolooyin sifaadkan awilaa aanay awilin iyagaba makhluuqaad waa lagu sifayn karaa laakiin maxay tahay uun sifaadkaasba sugitaankeedu waa ihbaatu wujuude maaha laa ihbaatu kayfiya markaa marka aan sugno si aan samciga iyo basarkiiba uba sugayno tanna haddaan sugno waa isla baab keliya uun laakiin maxaa jirta kayfiyana uma yeelayno oo maba garan karno ma ogaan karno ma ogaan karra bal nafteenaas eeg aan jir wujuudkeeda aan dareemayno aan kuba markay naga baxdaba aan meyd noqonayno xabaalay layna geeyo ee ku sugan bayna dee waxa weeyaan waxa weeye bayna jambayna kuba sugan kayfiya uma yeeli karno ma garan karno siday tahay maad ogaan karta ma rabbigaa waad markaa garan ficilkii iyo sifadiiyo taa garan naftaadaas baad garanayn waxay toonad sifayn aan kayfiye loo yeeli karahay ma naftaas aynu dee ku hadlayno aynu ku soconayno aynu kuba noolle marka dambana hadday naga baxdo khalaas mayd aan noqonayno xawaaide qab in la duugo bal haddaba markaa waxa weeyaanuun guud ahaanba imika halkana sheekhu waa soo naqlinaya jumhuurulculamaa ayuu kaba soo naqlinayaa على ما أن وحويا من أجراه على ما ورد مؤمنا به على طريق الإجمال منزها لله تعالى عن الكيفية وتشبيههم جمهور السلف وي إن إلهي لسوى سبحانه وتعالى وحي سوى أروري iyadoo la rumaynayo arrinku ay tahay dee inuu jiro sifo xaqiiqa ayaha ma ficil xaqiiqiye la rumaynayo ilaahayna laga nasahayo kayfiya tashbiiho ilahay baa yihi laysa ka mili shayin wahuwa samiicu lbasiir markaasuu yihi waa jumhuuru salaf qowlkoodii bayhaqina wuxuu kaba soo naqlinaya keyrkiiba inay kasoo naqliyeen can ilaimati alarbac wasufyaanayn walxamaadeyn walawsaaci walayth wakeyrihim yaa hadhay oo markaas de saxaabadii iyo dee iskabadaa dadkaa horeya taabiciintii afartii imaam oo kale labadii sufyaan labadii xamaad awsaac iyo laythiyo keyrkoodba waa arrinkaasay kuba tegeen oo ah in ilaahay loo sugo wixii isagu isu sugay ama rasuulku loo sugo iyadoon la anfiyahayn la awilahayn gees kalena kayfiye iyo takliif loo yeelan taasi waa mid arrin kalena jirto kolley dee waxa weeyaan iyaguna jaanibkan isbaatka xeeldheeraan laguba xeeldheeraanayo kaba timo haddii iminka isbaatkii dee iminka halkan la yidhaaho bal ta'wiil iyo lagu xeeldheeraadana meeshii nafyi baa soo baxaya tacdiil haddii isbaatkii lagu xeeldheeraadana tashbiih iyo kayfiya lagu dhacaya arrinku waa sugid aad sugaysa laakiin kayfiyadii miyaan garanaynaa may ma garanayna kayfiyadu si ay tahay ficilkiisan si aynaan sifaadkiisa kaleba u garanayn marka waxyaalaha kolkol xeeldheeraanta kaba mida waatan lafdigu wuxuu ku yimi un yanzilu llahu riwaayaadkuna taasay ku yimaadeen iminka halkan aan soo qaadano inaguna wax kusii darno oon idhaahno yanzilu rabbuna tabaaraka watacaala bidaatihi lafdiga daatii oo kale iyo aad buu dee dahabi u soo celceliyaa kolkol meeluu kaba cabiraa wax markaa tushaqibu nufuusi cibaaro kaba cabira arag isagoo kuba haysta marka laa natafaasax cala allah walaa calaa rasuulihi sala allahu calayh wasalam intii ayaan kuma daynaynaayo halkan oo kale haddaan yanzil barhkood dee waxaa taa ku xambaaray istawaa cala alcarshi bidaati iyo taas oo kale qolooyinkii meesha kaba saaraya wax kale ku xambaarayay muqaabiladood baa kuba xambaaree macnaa intii naskuu ku yimi inaan ku daysano ku gaabsano ilaahay nusuulkiisa istiwihiisa majiiciisa laakiin wax kaloo intaasaa inaynaan awilin kayfi aynaan u yeelin waxaan kusii dardarnaano markaa taasna aanay jirin ee wixii dee inagu waxa weeye rasuulka ilaahay sugay baan sugaynaa rasuulka ilaahayna waa aclamu lkhalqi billahi subxaana wa tacaala ilaahayna wuxuu isagu isu sugay qul antum aclamu am illah isagunbaaba ogin bal markaa waa intan odhanayno waxbaa markaas xaggan kalena waxa weeye waxaa xadiidka inooguba yimi waqtigaas baa ilaahay subxaana watacaala taa odhanaya lafdi kale intan inooguma sugnay laakiin muslim iyo dee aymo kaleba way wariyeene arrinkaasi waa soconaya waa jiraya xataa yanfajir alfajr ilaa waagu ka baryayo oo macnaa waqtigaa thuluthuleyl aakhir haba bilaabmo ee ilaa waagu uu ka baryayana arrinkaa ilaahay man yadcuunii fa astajiiba lahu iyo taa man yastakfirunii waa wax soconaya taasba weeyo ilaa waagu uu ka baryayo de waa fadligaa weyn waana dee warkaa waxa weeyaan fadligaa weyne aakhir salaatu aakhir leylna waa waxay u fadli badnaatay waqtiyada kaleba ay ugaba fadli badantay taas weeye xadiidka riwaayaadka qaarkood thuluthuleyl ayay kuba yimaadeen alawal iyo nisfi iyo taas iyo bacd alculamaa waxay kuba jamciyeen oo kale dee adduunyadu waatan imikaabaan ognahay culimadii horena iyaguna xataa taas aad dee say inooga inooguba muuqata aan ogeyn ayaa ama aanay aada uguba muuqan way garanayeen waxyaalaha waxsaasa way ogaayeen laakiin heerkaynu imika kaba ognahay ayay lahaanoo dee waa marka la eego taas ay kuba xambaaran tahay riwaayaadkaa kala duwane awqaatu leyl takhtalifu fi zamani wa fi lafaaq way kala horareysaa kala dandamaysaa lama odhanayo dee imika inagoo sulusuleyl kuma jiraan kuwo kale ay ku jirayaan maalin ay kuba jiraan ama awala leyl ay kuba jiraan ama waxa weeyaan barhkooda ay casar ku jiraan barhna ay subax kuba jiraanoo waa dee bikhtilaafi alawqaat bay taasna noqono waa cid kastaba waa taasaa salaadaaba mid kastaaba waqtigeedii uu u tukanayo ayuunbay tanna qolo kastaaba waqtigoodii a u yeelanoo bal markaa waxaa inooguba suganun guud ahaan taxriidu waqtigaa qiyaamkiisa iyo ducadiisa iyo salaadiisi laynaguma boorinayo taas baa xadiid iyo fadliga uu leeyahay nooguma sugan marka waxaa kaloo de kol haddii ilaahay liman yadcuunii faastajiiba lahu ducadna waqtigaa waqti mujaabo weeye ilaahay aqbalayo laakiin waxaaba dhici karta in laba idhaaho dee ruuxu isagoo waqtigaa kacoo ducaysi ducaysi ducaysay baanu wixii aragba ee takhallufku ma aha waa xagga shaksiga uuno ama ducada shuruuddeedii bay wax kaba maqan tahay oo shuruuddeedii waxaa kaba mid ahayd ruuxu waxa uu cunaya iyo wuxuu cabaya waxuu xidhanaya inaan xaaraami aanay ku jirin inuu iskaba ilaaliyo ama isagii baaba isticjaal xaggiisa kaba yimid sida kitaabkaba inooguba iman yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal haddaanu degdegin ama dee ducadii baaba ism iyo qadiicatu raxmi iyo waxyaalahaasi kuma sugantay haddaanay waxyaalaha midna jirin kolley ijaabadu way jirtaaye waaba dhici karta iyadoo loo dambaysiiyo ama waqti kale laba siiyo ama wax kale lagu siiyo oo ijaabadu maaha uun wixii uu ruuxu doonaya uun inuu helo hadduu taa wuxuu doonaya waayo inaan ducadiisi la aqbalin maaha may arrintu way taas way ka duwan tahay baabu man naama awala leyli waaxya aakhirahu hadakani baabu bayaani man naama awala leyli wuxuu baabaysanay bal ciddii seexatay habeenka bilowgii waaxyaa nooleeyeyna aakhirahu aakhirkiisa macnaha waa iyaduna kollay fadliga uu leeyahay weeye oo macnaa waa dee ti munaasaba imanka xadiidkeenu kaba soo baxnay waa taa aynu soo marnay aakhira leyl ducadeedu iyo salaadeedu inay fadli leedahay haddaba ruuxa intuu iska seexday habeenka gelinkiisii hore habeenka aakhirkiisii kacay oo macnaa hore isaga seexday aakhirkiisuu kacay bal fadliga uu leeyahy bal taas ayuu baabkiisii yahay wa qaala salmaanu salmaan wuxuu yihi laabidardaai uu ku yihi radia allahu canhuma nam seexo falama kaana markuu aday min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisuu qaala yihi qumkac qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam markaa rasuulka ilaahay waa yihi sadaqa salmaanu salmaan run buu sheegay kolle xadiid meel danbuu kuba keeni doonaa kitaabul-adab buu ku keeni doonaa isagoo dheer dee waa aragteen waa xataa riyaadu saalixiin bay imaam nawawi raximah llahu tacaala waa kaa kuba soo naqlinaye waxay arrintu ay ahaydba labadan saxaabi dadkii laba laba loo walaaleeyey ama si gaara ayay kaba mid ahaayeen salmaan baa soo siyaartay abudarda oo isagu cibaado malaa uba go-ay haweenaydiis buu xataa arkay oo dharkii shaqada un xidhan oo haweenaynin uma joogo shakligeed iyo hay-adeed aan lahaynba markuu weydiiyena waxay tidhi dee walaalka adduunyaba dan kama laha habeenkii markuu yimi ay dee wada casheeyeen ayuumu markiiba doonay inuu salaad tukado salaad tukacowan dee habeenkii oo dhan dee salaad isagu tukanayeyba markaasuu yihi seexo haddana doonay inuu kaco mar dambe seexuu yidhi markii aakhira leyl ay noqotay ayuu fudhi imaka kac waa fadligii aakhira leyl waqtigaas waanu soo siyaarto hadda taas markii dambe ah rasuulka ilaahay tani waayo ina xadiidka uu soo koobay maaha inuu markaa rasuulka ilaahay laba joogay ee rasuulka ilaahay baa loogu warramay arrinkaasoo markaasuu rasuulka ilahay yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sadaqa salmaanu waayo xadiidka waxaa kuba sugnaa inuu ku yidhi salmaan naftaadu xaq bay kugu leeyihin oo badankaagu xaq bay kugu leeyihin oo ehelkaaga xaq bay kugu leeyihin ee mid kastoo xaqle xaqiisa siiyo markaasaa rasuulka ilaahay yidhi sadaqa salmaanu bacnaa waxa uu sheegay oo dhan salmaan runbuu kuba sheegay dee kollayna fadli weyn baa ugu sugan halkan salmaan uguba sugan waana xadiid inoo dambeeye laakiin maxaa meeshii jira uun aakhira leyl ayuu yihi kac waqtigana fiican in la tukado weeye waqtigan baa fadli loo mudan ee rasuulka ilahina waa kaa yihi sadaqa salmaan xadaana abulwaliidi qaala xadaanaa shucbatu waxadaanii sulaymaanu qaala xadaanaa shucbatu sanadkayn macnaa waa bukhaari uun ee muslim oo kale halkan xa xa baa badnaan lahayd weeye isagoo way jirtaa xa isaguba waa dhigtaaye laakiin sa muslim u badsado isagu uma badsado ama aad dee saa muslim iyo si ku dhowtoona maaha halkan maxay tahay bukhaari abulwaliid iyo sulaymaan ibnu xarbin buu xadiidka labadaba ka wada maqlay abulwaliid dayaalisi weeye marka labadoodna shucbay ka wada maqleen marka muxuu yihi xadaanaa abulwaliid xadaanaa shucbatu waa mid waxadaanii sulaymaan qaala xadaanaa shucbatu meel haddaan idhaha farqi yar baa udhaxayn kara ka hore xadaanaa buu yihi ka dambena xadaanii buu yihi haddaan isilaaxa dee culimmadu kutubta musalaxa ay kuba sheegaan istixsaanun weeye ee maaha wax laazima aan idhaahno dee taasna ma odhanayo iminka bukhaari kuma xukumayo inuu taas qabaybe aan jaanib ka eegno waxay dhahan xadaa marka cidi kula joogto keligaa ma tihid sheekhu san oo kale ma jir sidaasaad fadhidaa ama adiga iyo dad kalunbaaba jooga markaasaa xadiidkii aad ka maqashay carabkiisa maxaad odhan xadaanaa baad odhan inay intanu u wada warramayay haddaad keligaa laakiin ahayd maxaad odhanaysaa xadaanii baad odhan waayo cid kale ula khitaabaya waana arrintaasi maaha laazim maaha keligaana waad odhan kartaa xadaanii adoo dad la joogay dee ta kalena waad isticmaali kartaa una laakiin waa kaa suyuudi ba alfiyanis wastaxsanuu min mufradin xadaanii bo istixsaan buu kaba cabiray waxay jeclaystee waa xaakim iyo waa si dee laga soo naqliyey ruuxu hadduu keligii yahay macnaa ciddii sheekha ka maqlaysay inuu xadadan yidhaha markaa tan farqi saasoo la muujinay noqonayna laakiin taa waxaan lahayn dee inuu bukhaari taa ma qabay mise ma qabin taasi iyadoo waa baab kale oo waa mid laakiin waxaa meesha jirto kolley lafdiga uu soo wado siduu sheekhu raximah ullahu tacaala leeyahay ayaa lafdiga uu soo wado waa lafdigii sulaymaan oo lafdiga sulaymaan oo sanbuu labadooda u kala farqiyo onu labadoodii isu raacin lafdiga inoo soo socdaa kii sulaymaane sulaymaanna waa ayna xarbine labadooduba shucbay kaba wariyeen can abi isxaaqa can ilaswadi abu isxaaquna waa sabiic aswadna waa asad ibnu yaziid anakhaci qaala sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu canha oo waxaan ku idhi kayfa seebay salaatu nabiyi sala allahu calayh wasalam bileyl salaadii habeennimo salaadii rasuulka ilaahi habeennimo seebay ahayd ayaan ku idhi rasuulka ilaahi ayaan caaisho ku idhi qaalat waxay tidhi macnaa seebuu tukanayey kaana yanaamu wuu seexanayay awalahu habeenka intiisa hore ayuu seexanayay waqtiyo uu min awali leyl witriyeyna iyada xadiidkaadaba kuba sugantayo laakiin waa qaalibkii caadadiisa wayaquumu waa kacayay aakhirahu habeenka aakhirkiisana uu kici jiray oo fa yusallii markaasuu tukanayay uma yarjicu markuu salaadiisa dhammaysto ayuu laamayay ilaa firaashi gogashiisii oo uu yar jiibsanayay isagoo ama ha seexda markaa rntsoyarmar ama yaanuu dee ha iskaba soo jeedaba ee laakiin yar nasanayo dee inay ma ahayn salaado uu daqaa'iq kooban tukaday muddo dheer buu taagnaa waa taa keenaysa lugiisu inay barbaraan waa inta bal haddana waa yar iskala bixinayo wuu yar jiibsanayay fa idaa adana almu'adinu mu'adinku markuu aadaamo waa aadaankii dee salaada subax wasaba uu boodayay manaa markaaba waa kacaye weeye waaba fain kaanat bihi xaajatun haddii isaga xaaja ay uga sugantahay waa maydhid iyo waxyaalaha uu u baahan yahay iqhtasala waa maydhanayay oo dee kolley salaad baabu tukanaya waa ka yar jeebsaday laakiin dee xadiidyadeeda kale inooguba caddayo hadduu waqtigaa xaajo leeyay ehelkiisii u leeyay waaba dhacaysa inuu laba kulmo tan baa ay deetani ahayd maaha maydrhigii horeo dee waqti ka horreysay salaada maha arrinkani fain kaana bi in kaanat bihi xaajatun waa ila liqtisaal iqhtasala markaasuu maydhanaya hadduu xaajiya xaggaas marka wailaa haddii aan baahi sidaasi jirin tawadaa u weysaysanayayyo wakharaja uu baxayay dee horayna usoo marayno ruuxu hadduu isagoo janaabaysan kol haddaan salaadii markaa u joogin uu iska seexdo walaynu soo maray inuu sunnuu yahay inuu weysaysto oo si rasuulka ilaahay noo jideeye ay tahay laakiin waa seexan karaayo ilaa waqtigaa dambe waa dib dhigi karaa kol haddee waqti salaadoodoo taasi aanay jirin rasuulka ilaahina salawaat ullaahi wasalaamu caleyh way taasi kaba dhacday dee waana arrinkana sunno weeye aynu hore dahaariya uguba soo maray xadiidkana markaa waa arrin inooguba suganba weeye ee haddii kale u weysaysanayayoo markaasuu baxayay bal taasba weeye kale riwaayada muslim afaada calayhi ilmaa wamaa qaalat iqhtasala iyaduu aswad riwaayadiisa ay tahay ayaa waxaa kuba sugnaa inay cibaaradu soo naqli ay tihi caaisha waxay tihi afaada calayhima biyo isku shubaya wamaa qaalat iqhtasala muu odhan halkana maxaan haynaa iqhtasalaan haynaa laakiin waxa ay tahay in ruwaadda barhkoodna lafdigii bay ilaaliyeen badhamcan inay kuma wariyeenno waayo isagu waa taasuu lahaa in wuxuu yihi may odhan iqhtasale laakiin afaada calayhi ilmaa bay kaba cabirtay xadiidka markaa maxaa inooguba sugan dee baabkii tii inooguba baabaysnaayo rasuulku waa kan aakhirka habeenkii ayuu nooleynayay awalkana waa seexanayay waanay dee salaatu aakhiri leyl mashhuuda marka ay tahay ruuxuna uu is ogyahay ama uu filayo inuu kaco dee waqtigaasaa mudan weeye fadli leh baabu qiyaami nabiyi sala allahu caleyh wasalam bileyli fii ramadaana wagayrih baabu qiyaami nabiyi sala allahu caleyh wasalam ba rasuulka ilaahay kicitaankiisii bileyli habeenkii uu kacayo salaad fii ramadaana ramadaan iyo wagayrih ramadaan iyo keyrkiiba taas buu baabkeedii yahay xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can saciid bn abi saciidin اlmaqburiyi can abi salamta bni cabdالraxmaan anahu ahbarahu anahu sa'la caaishaةa radia allahu canha oo abu salamata bni cabdiraxmaan baa wuxuu u waramay ahbarahu ahbara saciid bn abi saciid saciid bn abi saciid buu u waramay waxaan muxuu ugu waramayna anahu sa'la caaishata caaisha inuu weydiiyey radia allahu canha كيف استيبي كانت أيد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسول الله في رمضان رمضان وتكن يستيبي أهيد تاسوغبا أيوغ ورمي إن ويديي فقالت waxay tihi maa kaana ma ahayn rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi yaziidu mid siyaadiya fii ramadaana ramadaan iyo walaa fii kayrihi kayrkii toona calaa ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadood kamuu badin jirin oo salaadiisa habeennimo way sinayd oo ramadaan iyo kayrkeedba way isleekayd fii jamiici sana oo koob iyo toban ragcadood kamuu badin jirin waa salaadii habeennimo waxaan tidhi yusallii waa tukanayaa arbacan afar ragcadood falaa tasal ha weydiin tasal kale waa dee can xusnihinna wa duulihinna wanaagga ay lahaayeen iyo dherarkooda macnaa waxa weeyaan waxay ahaayeen ghaayatun fi lxusni waduula waxay heerkii ugu sarreeyey ka gaadhsiisnaayeen iyada fiicni iyo dheerayn uu dheeraynayabee markaa dee taasi waa wax iska daahira la garanaye cidba ha weydiintaas wax la isweydiiyaba maaha wax meeshii la isweydiiyaba maaho xagga marka la eego xusni iyo duulba qaayay kagaba sugnaayeen uma yusallii arbacan haddana afar buu tukanayey falaa tasal can xusnihinna wa duulihinna wey waa sidoo kale uma yusallii alaaan saddex ragcadood buu tukanayay qaalat caaishatu waxay tihi faqultu waxaan ihi yaa rasuula allahi atanaamu qabla an tutira dee daahirkuna waxa weeye markuu sideeddaa hore tukado si wuxuu jiifsanaya rasuulkii ilaahay iyadna markaasay ku odhanaysay tan waxaad seexanaysaa intaanad salaadii witriga tukan taas maaha markuu dhammaysto koob iyo tobankaayna hadalkan tidhi ma aha horeynu intan usoo maray faqaala wuxuu idhi yaa caaishatu caaisha waxa weeye iyadaa bal maalan taas markay tidhaa dee waxaanay ogeyd marka la eego salaadii witriga iyo bal waa taasoo iyaduba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh witrigii uu tukaniyo tan marka markiiu dee jiibsaday ruuxu hadduu jiibsada ama seexdan kolley hurdawaaba laba tegi kartaa ayay su-aashan weydiinaysay waa isagoon salaadii aan dhammayn markaasaa wuxuu rasuulkii ilahay yihi dadka inaanu la mid ahayn oo dadka uu kaba duwan yaho waayo waxaanay ogeed dadkii rasuulka ilaahay u dardaarmay inay witrigooda tukadaan intaanay seexan waayo saxaabo kala duwan buu rasuulka ilaahay taa u dardaarmay waana kan isagii seexanaya haddaba anigu waan ka duwanay buu leeyahay dadka oo fa qaala wuxuuhi ya caaishatu caaishay ina caynaya labadayda indhoo tanaamaani way seexanayaan walaa yanaamu qalbii qalbigayguma seexanayo kole xadiidka dee intan casharkaan bilownayba waa kii inoo horeeyey waanu soo celin doonaa waxaana halkan kuba sugan ramadaan iyo keyrkiiba waa sanada guud ahaan in waxa weeye rasuulka ilaahay salaadiisu ay sinayd oo koob iyo toban ragcadood ay ahayd laakiin habeen dhaweydna waa ti aynu ama casharka male habeenkii inoogu dambeeyana oo kuba soo maray caaisha xadiid koob iyo toban buu tukan jiray baynu soo maray iyadoo xadiid kaloo dee sagaal iyo toddoba iyo saddex iyo tobanna waynu soo maray ee bal tani waa tii u badnayd rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh macnaa waxaa haalib ahaa oo isaga u badnaa salaad marka ay noqoto koob iyo toban ragcadood laakiin dee rasuulka ilaahi axwaalo kala duwan baa soo marayay habeenadu waabay kala dheeraanayeen isaga naftiisu xagga nashaadka iyo xagga tacabka iyo waxyaalahaasi way kala dunaanayeen bal markaa rasuulka ilaahay inta ninka yarna waa tukaday weliba markii dambe uu cuslaaday bay ahayd oo sagaal waa tukaday toddobana waa tukaday caaishaana tidhi toddoba kamuu yareyn rasuulka ilaahay inta ninka badanna iyada xadiidkeedaabay kuba sugnayd saxaabo kalena way la wariyeen saddexiyo tobano haddaan odhanay saddexiyo tobanka labada ragcadood ee subaxa kuba jiro axaadiida qaarkood kuba yimi dee iyadoo labadaasna ay ka baxsan yihiinna iyaduna way warisay ibnu cabaas iyo zayd ibnu khaalidina way wariyeen bal markaa waxaan leenahay tani waa tii qaalibka ahayd ee isagoo ka badiyeyna way dhacday iyaanay badnaaninba isagoo intan ka yareeyeyna khaasatan markii dambe uu weynaaday way dhacday baay taasi jir weeye marka habkan uu tukanaya afar iyo afarna daahirku inuu isba raaciyey weeye waataynu soo marnayna salaatuleyli matna matna marka waana taa aan lahayn innaga xaqeenna sa mudan ee rasuulka ilaahay saa'ilkiina uguba jawaabay taasoo kale dee waxyaalana way noo dambeeyaan weli eh waa in laba laba loo tukado hadduu ruuxu afar israaciyo ama shan iyo toddoba iyo sagaal israaciyo dee shan iyo toddoba iyo sagaalba rasuulka ilaahay way kaba sugantahay inuu israaciyey ama saddexdan israaciya ama uu kala gooyo bal waxaan leenahay umuurahoo dhamiba jaa-is weeye waa wax wada bannaan xadiidkuna mar kalena waa soo celin doonaa حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعي- سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت ما نرجع النبي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حال وأقرأ في شيء شيء من صلاة الليل صلاة هبين مكم إذا جالسا حال كوني جالسا إصغى فرديا حتى horta markii hore weeye xataa idaa kabiira markuu weynaaday ayuu qara'a aqriyey oo salaadii buu fadhi ku galay weeye jaalisan xaalu yahay isagoo fadhiyo qur-aankii uu galay salaadii xidhay qur-aankii buu bilaabay faidaa baqiya marka uu hodho calayhi rasuulka korkii min asuurati suuradii uu aqriyay alaaثuuna soddon aw arbacuuna aayatan ama afartan aayadood qaama waa kacayay faqara'ahuna soddonkii ama afartankii buu aqriyayay isagoo taagni buu ku aqriyayay uma rakaca uu rukuucay kole abwaabtii taqsiirka meelihii ugu dambeeyey baynu kuba soo maray baabkan ama waxyaalihii halkan kuba tacalluqsanaa baynu kuba soo maray In- waxaana iyada inooguba sugnayd dee halkan horena saynuba soo maray rasuulka ilaahay intaa hore taagni unbuu kuba tukan jiray laakiin markii dambe uu cuslaaday inuu fadhi kuba tukaday haddaba fadhigaa uu ku tukaday laba xaalaba way lahayd isagoo sidan yeelay imaka caaisha ah xadiidkeeda inooguba sugan inuu qur-aanka intiisii badnayda uu aqriyo fadhi kuba aqriyo markaa uu dhadhawaado walow tiro badan ay tahay soddon ama afartan aayado inahaasi ay u hadhadaan qadarkaasi uu istaago oo hadhow taagni kasoo rukuuco ragcadda labaadna uu fadhiisanayay waa saynu soo maray marka dambena akhirkeedu kabaa kacaya bal taasi iyadu waa mid waxaa kaloo iyadana waxa weeyaan caaisho xadiidkeed kuba sugan oo muslim wariyey kaana idaa qara'a qaa'iman rakaca qaa'iman wa idaa qara'a qaacidan rakaca qaacidan rasuulka ilaahay hadduu taagni qur-aanka ku aqriyo taagni buu kasoo rukuucayay hadduu fadhi ku aqriyo qur-aanka fadhi buu ka rukuucayay marka bal waxaan leenahay hun sida laguma jamcinayaa waa umuurahaasi bixasabi nashaadi wa cadami wey xaggii nashaadka iyo cadamkiioo waayo maaha wax axaadiid iscaaridaysa maaha wax mukhaalafo labada xadiid uba dhexeeyaana mama jirto walow hishaam qolooyin nin taabici kaloo caaisho xadiidkaa kaba wariyey uu isagu ku busheeyey laakiin waxaan leenahay labada xaalaba oo rasuulka ilaahi isagoo intuu fadhigii ku dhammaystayna way jirtay isagoo fadhigii aan ku dhammaysanayo intuu istaagay aakhirkii salaadiisa taagni kasoo rukuucayna way jirto labada xaalaba labada xaalana way banaantahay labada xaalana arinku waa banaayo waa shay jaa-isa rasuulka ilaahi labadaba sameeye salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka qolooyinka iyagu ku tegay ruuxu hadduu fadhi ku bilowdo naafilada waa inuu fadhi uun kuba rukuuco hadduu taagni ku bilowbadana waa inuu taagni uun oo dee ashab oo kaliya lagaba soo naqliyo bacdu alxanafiya iyada qowlkooda axaadiidan baa ka hor imanaysa ama radinayso ee labada xaalabo ay bannaan tahay baabu fadli duhuuri bileyli wanahaar wallah subxaana wa tacala aclam